أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a kanaalka wararka ee katayb al ikhbaariya oo galabta gelinkii dambe baahiyey muuqaalka weerarkii agagaarka deegaanka baar sanguuni ee duleedka magaalada kismaayo barnaamijka faafareebka wararka ayaad ku dhegaysan doontaan maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee baay oo xukun xaduridaa ku fulisay koox jawaasiis ah oo cadowga u sahashay in ay weeraro ka fuliyaan deegaanada shareecada islaamka lagu maamulo barnaamijka ayaad ku maqli doontaan beesha cawrama leh oo ka mida beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo mujaahidiinta ku wareejiyey in ka badan afartan neef oo geel ah kadib munaasabad ka dhacda deegaanka weelmaarow barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaad faafareebka wararka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan kanaalka wararka ee kataib al ikhbaariya ayaa baahiyey muuqaalka weerar lagu laayay saraakiil reer galbeed ah iyo maleeshiyaadka maamulka ashahadla dirarka ah ee isku magacaabay jubbaland kaasoo ka dhacay agagaarka deegaanka baar sanguuni ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu soo beddelnay
أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا الله سبحانه وتعالى وحليه بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة fain alcizata lilaahi jamiica alla tilmaanta uu siiyey waxaa ugu horraysa inay yihiin kuwa gaaladii awliye ka dhiganaya saaxiib qaraabo sokeeye kuwa ay garab siiyaan kuwa ay ku farxaan guushooda mu'miniintiina ka xigsanaya alla wuxuu ku dhaleecanayaa yabtaquuna cindahum alciza wuxuu leeyahay hadday agtooda sharaf iyo halabo ka raadinayaan faina alcizata lilaahi jamiica halabada iyo guusha iyo sharafta alle ayaa iskale
إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء ضياء كالصباح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعدى وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعدى وعيد ولنا فيه انشراح للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتياح فيه للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتياح فيه نسمو في الطريعة في المعامع والوقيعة فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة فيه نسمو في الطريعة في المعامع والوقيعة فيه تنتصر الشريعة waxaa jebiyey maleeshiyaadkii murtadiinta baadilkii iyo gaalnimadii ay ku sugnaayeen waxaa jebiyey garabsiga gaalada maraykanka etoobiyaanka naato atmis iyo intii allah ku kufrisay oo dhan qaala allahu tacaala qul idcuu shurakaa'akum uma kiiduunii falaa tundiruun ina waliya allahu aladii nazala alkitaaba wahuwa yatawala alsaalixiin والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون waxaa jebiyey xarigga allah ee ay ka furteen waxaa halaagay kibirka faanka goodiga gafuurtaagga iyo gardarrada shareecala dirirka ah ilaahay isagoo addoomihiisa la hadlaya wuxuu yidhi walaa takuunuu kaaladiina kharajuu min diyaarihim bataran wa ri'aa'a annaasi wayasudduuna can sabiili illaah wallaahu bimaa yacmaluuna muxiiط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكش على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب يعلم كل جاح أننا أسد البطاح فيه يراع كل حاسد فيه يردع كل فاسد فيه يعلم كل جاح أننا أسد البطاح فيه بالحق نسود مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود فيه تلتئم الجراح فيه بالحق نسود مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود فيه تلتئم الجراح الجراح الجراح يحيى المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر باكتساح فيه يحيى المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر باكتساح waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa koox jawaasiisa ku fulisay xukun xaduriddo ah xukunkan oo ahaa mid xaduriddo ah waxay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee baay ka fulisay fagaaro ku yaala degmada buulofulay waxaana xukunkaasi xaduriddaha ah lagu riday afar xubnood oo la shaqaynayay sirdoonnada cadowga islamarkaana u gudbinayay xogta mujaahidiinta haddaba ku soo dhowaada xukunka maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee baay oo fagaaraha buulofulay laga akhriyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد maanta oo ah sabti taariikhduna ay tahay kow iyo tobanka bisha ramadaan ee sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri kuna beegan sideed iyo labaatanka bisha labaad ee sanadka labada kun labaatan iyo lix miilaadi ujeedo caddeyn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la horkeenay eedaysanayaasha kale ah kow eedaysane cabdulaahi cabdow boore da-diisuna tahay labaatan iyo afar jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo ma- murtadiinta intaba kana dambeeyey duqeymo ka dhacay shabeellada hoose intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedeysane cabdulaahi cabdow boore wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin anigoo tuuladeenna jooga waxaa i soo wacay nin aan seedi u ahay kana tirsan ciidanka ridada alfa guruub sida uu ii sheegay kadib wuxuu ii soo bandhigay in aan la shaqeeyo sarkaal madaxtooyada jooga arrinkaasin lacag laygu siinayo waana ka aqbalay isla markiiba waa iila soo xiriiray wuxuu ii sheegay in magaciisa cabdiraxmaan la dhaho waana la hadlay wuxuuna ii dirsaday xogta mujaahidiinta in aan u soo gudbiyo meel walba aan ku arko waan ka aqbalay kadib shaqadii ayaan bilaabay waxaana u gudbiyey afar goobood aan ku arkay rag muj- eh, ka tirsan mujaahidiinta oo afar jeer ah intaas kadib wuxuu igu yidhi waxaan kuu soo dhiibayaa laba shareexo wuxuuna igu soo dhiibay nin aan isgaran jirnay midda koowaad waxaan u dhigay rag deganaa buule cabdalla kana tirsan mujaahidiinta kadibna waa la duqeeyey mar kale waxaan u gudbiyey meel ay degan yihiin rag ka tirsan mujaahidiinta waxaan u dhigay shareexdii labaad kadib waa la duqeeyey intaas kadib wuxuu igu yidhi waxaan kaa rabaa in aad ku biirto al-shabaab si xog intaan ka fiican aad u hesho waana ka aqbalay waxaana raadsaday mujaahidiinta waxaana la igu daray xisbada kunyo halkaas aya- ayaan kala socday xogta mujaahidiinta si toos ayaan u gudbin jiray kadibna laaluush ayuu ayaa laygu arkay xisbadiina waa layga fiijiyey mar kale waxaan jaasuusnimo iisoo bandhigay murtad kale waana la qaatay toos ayaana u gudbin jiray xogaha mujaahidiinta kadib wuxuu ii diray inaan u soo gudbiyo taargada gawaarida imaanayso maxkamadda banaadir ee ugunji waxaana u gudbiyey ilaa labaatan baabuur taageeradooda xamar ayaan lagu wada qabtay sida uu ii sheegay kadib hal shareexo i- igu soo dhiibay nin aan isdhaqaanay waana kala wareegay waxaana saarnay gaari yar oo safar ahaa oo ugunji aan ku arkay waxaana lagu duqeeyey meel waddada cabdirasaaq loo yaqaano sidoo kale waxaan u shaqaalaysiiyey afar nin oo aan ku xidhay muddada aan la shaqaynayay waa shan sano labo eedaysane faysal xasan dure da-diisuna tahay soddon iyo saddex sano jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista riddada koonfur galbeed gaar ahaan kuwa ku sugan diinsoor intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane faysal xasan dure wuxuu ku jawaabay sida tan haa waa sax in aan la shaqaynayay murtadiinta diinsoor waxaa maalin maalmaha ka mid a kula kulmay diinsoor nin madax ka ahaa n g o hoostaga hay-adaha w f b iyo w h o hay-adda waxaan la shaqaynayay muddo toddoba bilood ah kadib maalin ayaa waxaa isoo wacay ninkii madaxda ka ahaa n g o-ga guri ayuuna igu ballamiyey waana u tagay waxaana la joogay nin taliyo boolis ka ahaa diinsoor qaad ay cunayeen ayaa la cunay kadib shaqo jaasuusnimo ayuu ii soo bandhigay taasoo ah inaan wilaayaadka aado xogna aan uga keeno waana ka aqbalay wuxuu si gaar ah iigu diray nambarada rag ay ka mid ahaayeen ugaas aadan deerow waaliga diinsoor iyo rag kaleba waana u gudbiyey sidoo kale waxaa ii direen inaan xog ka keeno goobo hoolaha sakada lagu aru- uruuriyo xilliga sakada ay si ay u dhacaan waxaan u diyaariyey oo kale saddex goobood oo lala rabay duqaymo waxaana ka sugayay shareexooyinkii muddada aan la shaqaynayay waa toban bilood saddex eedaysane maxamuud macalin cabdiraxmaan aadan maamuud kaabey da-diisuna tahay afartan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan murtadiinta koonfur galbeed iyo etoobiya uuna qayb ka qaatay xasuuqii xabashada ay ka geysteen wilaayada bakool intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamuud macalin cabdiraxmaan aadan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax in aan la shaqaynayay liyu boolistii xasuuqa ka geysatay bakool aniga ayuu raadiyey xiriirkooda waxaana ka helay murtad lagu magacaabo teesow oo ka mid a murtadiinta ku sugan xudur wuxuuna igu xidhay taliyaha liyu booliska aato kadib wuxuu ii soo bandhigay taliyaha in aan u soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta waana ka aqbalay intaas kadib waxaa bilaabay inaan u sahmiyo meelaha ay ku duulayaan mararka qaarkoodna waan raaci jiray sida weerar ay ku qaadeen lagalaay galsweyne oo dhowr jeer ay weerareen iyo buurdhuxunle oo aan ku hagay muddada aan liyu boolis aan la shaqaynayay waa saddex bilood ilaa afar bilood intaas kadib waxaan bilaabay inaan toos ula shaqeeyo teesow waxaana la fuliyey saddex weerar oo ay murtadiinta ku soo qaadeen garas weyne waxayna ku xasuuqeen dad badan oo shacab ah waxayna ku laayeen oo kale geel fara badan iyo ari kadib maalin ayuu isoo wacay teesow wuxuuna igu yidhi waxaan kaa rabnaa inaad keento xogta ugaaska beesha hadame cabdulaahi maxamed yare waan ka qaatay kadib waxaan bilaabay dabagalka ugaaska waan helay teesow ayaan u gudbiyey waxaana ku dhahay hadda wuu joogaa laba maalin kadib teesow xudur ayuu ka soo diray saddex murtad habeenkii labaad ayay garasweyne soo gaareen anigana waxaan sii ilaalinayay ugaaska way isoo waceen waana soo kaxeeyey waxaana keenay guriga ugaaska goor ishaha laga soo baxay ayay ku dileen gurigiisa waxaana la igu siiyey afartan doolar boqol ayay ii ballanqaadeen wayna igu boodeen muddada aan la shaqaynayay waa lix sano afar eedaysane cusmaan macallin madey aadan siidkey da-diisuna tahay labaatan iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynayay jawaasiista maraykanka uuna u qaabilsana kala gudbinta shariixooyinka intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cusmaan macallin madey aadan wuxuuna ku jawaabay sidatan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ila soo xiriiray nin murtad ah adeerna ii ah waxaana uga tegay afgooye wuxuuna ii soo bandhigay inaan kula shaqeeyo jaasusnimo waana ka oggolaaday wuxuuna igu yidhi waxaan rabaa inaad ii soo gudbiso xogaha mujaahidiinta sida dhaqdhaqaaq ciidan oo nagu soo wajahan sidoo kale waxaad ii qaadaysaa shariixooyinka waxaadna ii geynaysaa meesha aan u rabo waana la qaatay kadib wuxuu ii dhiibay hal shareexo waxaana ku wareejiyey nin uu isaga igu soo xiray kadib maalin kale ayuu waxaa isoo wacay murtad kale oo la shaqeeyo adeerkay waxaana uga tagay bariire wuxuuna ii soo dhiibay boorso yar oo ay ku jiraan afar shariixo wuxuuna i dhahay waxaad u geysaa nin la yidhaahdo cabdulaahi baadiyey waxaana uu geeyey isoo maray mar kale waxaa isoo wacay adeerkay waxaana ugu tagay bariire waxaana kala soo wareegay laba shareexo wuxuuna igu dhahay waxaad u geysaa nin jooga farsooley waana u geeyey mar kale adeerkay ayaa isoo wacay wuxuuna igu yidhi waxaad soo wadaa ciidan bangaraaf ah oo ku sugan duleedka farsooley waayahay ayaan dhahay waxaana uga tagay meeshii la igu tilmaamay goor ay salaada dilaaci rabto waxaan keenay saldhigga farsooley waxayna ka geysteen halkaas dhibaato fara badan sidoo kale waxaan mootadayda ku qaadi jiray murtadiinta ku sugan qoryooley waxaan geen jiray meelaha ay ka geystaan dilka iyo dhaca oo walaayada dhexdeeda ah sidoo kale waxaan murtadiinta si barmuudo ah ku dhex marin jiray walaayada dhexdeeda naagahana waan u qaadi jiray muddada aan la shaqaynayo waa siddeed bilood waxaana laysoo qabtay anigoo ku howlan xukun intaa kadib maxkamadda markay dhagaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah in lagu wada fuliyo dil xaduridda ah almaraajic قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والسيب الزاني والمارق من الدين التارك الجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحكسنا ذي قرال وبالله التوفيق haddeertan waxaan gudagalaynaa fulinta xukunka allahu akbar
كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka beesha cawrama leh oo ka mida beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa wilaayada ku wareejisay in ka badan afartan neef oo geel ah oo ay ugu talagaleen garab istaagga mujaahidiinta kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka mid ah wilaayada jubbada hoose munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxgaradka beesha cawramale iyo waxgaradka gobolka iyo mid ka mid ah culimada soomaaliyeed ugu horreyn waxaa munaasabadda kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimada soomaaliyeed أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة dadka ilaahay ee nabigiisa risaalada rumeeyey ilaahay subxaana wa tacaala isagoo la hadlaya waxau ku yidhi war xoolihiina bixiya oo ku taqaruba oo raalacashaahiga ku dalba saddex arrimood intaan la waayin oo maanta la heli karo waa maxay saddexdaa arrimood qofku beec buu wax ku helaa inta wax iibsado buu wax yeeshaa ama wuxuu ku helaa shafaaco buu ku helaa ama wuxuu ku helaa maxaan ku idhaahdaa een, saaxiibnimo khullo nin saaxiibkiisu idhaahdaa wax isii markaasuu dhibkii haysta iskaga furdaamiya maalinaan saddexdaa midna jiraynin intaan la gaarin war maalkiina ku taqaruba marka dadka xoolahan ku taqarubay oo ilaahay ugu dhowaanaya waxaan leenahay ilaahay sadaqadooda ha aqbalo culayska maanta ummadda saarana nooc uu yahayba amni iyo abaar iyo kul ilaahay ha nagaga qaado waxayna ku soo aaday xilli cajiib ah oo maanta ma arkaysaa ramadaan ahoo daacaadkao dhan ay mudaacaf yihiin ilaahay subxaana wa tacaala sadaqadooda iyo ajirkooda ha weyneeyo waxay kaloo ku soo aaday meesha lagu bixinayo oo dee ah meel ilaahay subxaana wa tacaala loogu taqarubo meesha ugu muhiimsanayd oo ah jihaadka ilaahay waa kan dhahaya subxaana wa tacaala mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi halka xabo oo lagu bixinahayo fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa iyo kelimadiisa in lagu kor yeelo waxaa la laalaabayaa ilaa sabcamiya dicf toddoba boqol oo jeer ilaa inta ilaahay uu doono bay laalaamaysaa marba niyada iyo sida ay tahay taqarubku marka sadaqadu waxa weeyaan waa wax ilaahay subxaana wa tacaala naartiisa looga magan galo itaquu naara walow bishiqi tamra suu dhahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa wax adduun iyo akhraba lagu badbaadayo weeyaan wabillahi towfiiq wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa munaasabadda kelimaad ka jeediyey qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada jubbada hoose sida suldaan cabdiqani suldaan cabdiweli iyo suldaan maxamed carab oo ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى ayaa mahad dhammaantaad iskale mahad aan la soo koobi karin khayrkiisa faraha badan ina siiyey mahad alle kadib waxaan u mahadnaqaynaa diyaarta ka soo qayb gashay xafladdan ay walaalaha reer cawramale geela tabarucaada ay ku wareejinayaan wilaaya jubba sufla alislaamiya waaligeenna iyo culimmadeenna rabbaaniyiinta iyo bahda iclaamka iyo nuqabada waxaan leeyahay jazaakum allah khayr tallaabada aad soo qaadeen ilaahay idinka ajirsiiyo waxaan kaloon u mahadnaqaynaa walaalaha reer cawramale ee geela quruxda badan ee tabarucaada ee lagu koryeelaya diinta alle wareejinaya maanta oo ugu horreeya suldaankaadu suldaan cabdiqaadir maxamed cali iyo nabadonnada garbihiisa iyo belweynta cawramale allah ka ajirsiiyo runtii way naga farxiyeen wakhti aad u kulul oo kulayl abaar jirto ayay keeneen geel ay say sheegayeen aad maqlayseen meel fog ay ka keeneen waxaasoo kulayl iyo waxaasoo fogaanshaha waxaa kala weyn difaaca diinta koryaalka shareecada iyo inay garab istaagaan wiilashooda maanta mujaahidiinta ah ee furmaha ku jira waan uga mahadnaqaynaa ilaahayna ha ka ajirsiiyo awlaaddooda allah barakeeyo xoolahooda allah barakeeyo aad iyo aad bay noo farxa gelinaysaa waxaan leenahay marka qabaa'ilka kale ee muslimiinta ah ha ku daydaan walaalahood khayrka waa la isaga daydaa waana lagu tartamaa wakhtiga barwaaqada iyo wakhtiga kulaylka waxa la- iyo abaartu jirto waxa xoolaha la bixiya iyo wanaagga la bix- la sameeyana way kala ajir badan yihiin sida culimmadu inoo sheegayso iyadoo baahi jirto iyadoo maaragtay wax yari jirto haddana hadduu qofku iifaar sameeyo oo diinta ka hormariyo wax walba waxa la rabaa sidaas weeye innagoo inaynaan fiirinin teenna gaarkaa ee danta caamka aan fiirino liiclaahi kelimatilahi aan fiirino waxaa lagu taagan yahay fadliga alle kasakow waa ragga maaragtay farimaha jooga waa xoolaha ay bixinayaan qabaa'ilku waa infaaqa iyo maaragtay tabarucaadda iyo maaragtay zakada iyo xoogaha ay bixinayna aqwaalku bixinayaan marka raac wara male waxaan leenahay jazaakum allah khayraa waan idinka wada guddoonnay annagu haddaan aynu qabadii jubbada hoose aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waana maaragtay idinku hambalyaynaa jazaakum allah khayra asalaamu calaykum waraxmat ullahi taala wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا ثم ولاية جبادة هوسة والقيدة إي مكاتيبتا أيضا أمهد علينا وحان كلا أمهد علينا ولاية مانتا لقوري جنيه قيلة afartan iyo dhowrka neef ah ee degmada afadow waxaan kale u mahad celinaynaa salaadiinta iyo odayaasha iyo culammada ka soo qayb galay xafladan geelwareejinta ah mahadcelin kadib insha allahu tacaalaa odayaashii iga horreeyaa sheegay waxaa maanta munaasabadan aan u taaganahay waa geel ay keeneen beelweynta reer comarmale geelaas waa afartan iyo afar neef oo geel ah run ahaantii waa la isweydiiyey wakhtiga lagu jiro oo adag oo kuleelka ah oo jiilaalka ah oo biyodhaaminta lagu jiro in maanta diinta ilaahay laga horumariyo oo la yidhahdo jihaadka warduurkan aan u galno xoolahan aan u keenno oo infaaq fii sabiililah aan u bixinno xoolahan ilahay dartii aan u bixinno waa arrin waxaa weeye aad iyo aad nasiib weyn u ah oo aan la gaari karin kolley uun qabaa'ilaadka qaarkooda wakhtiga barwaaqada xoolaha bixiyaan laakiin idinka wakhti abaar ah oo kuleel ah aad garateen in diin ilaahay wax lagu bixiyo jazaaka allahu khayr waxaan leenahay beelweynta coormale suldaankooda iyo nabadoonnadooda iyo dadkii laga soo qaada geela ilaahay ha barakeeyo ilaahay xoolahooda iyo maalkooda iyo uwadkooda ilaahay ha barakeeyo waxaan ilaahay ka baryaynaa wakhti adag oo kulul oo abaar ah lagu jiraayo maanta ilaahay diintii ayay u bixiyeen geelaas ilaahay dartii bay u keeneen inuu ilaahay ummadoo dhan ilaahay ugu naxariisto inuu ilaahay roob waxaa weeye mashriq iyo maqrib meel walba oo maxaan ku laha dad muslimiin ay ku noolyihin inuu ilaahay geelaa dartii ilaahay noogu naxariisto oo ilaahay ummaddan roob ugu keeno insha allahu tacaala jazaaka allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu anigoo ah suldaanka beesha dagoodiye ee jubbada hoose suldaan maxamed carab waxaan halkan ugu soo qayb galnay xalfeed aad u qurux badan oo beelweynta cawra male ee degaan gobolka jubbada hoose ay ku wareejinayso geel aad u tiro badan aadna u qurux badan weliba geelaas uu ku soo aaday soomaalida geel waa wareejin jirtay xilli munaasaba xilli aad u adag xilli isu keenistiisii iyo keenistiisii keliya ay shiddo tahay ramadaanna kulal oy abaara tahay waana xilliga looga baahi badan yahay haddana oo xagga jihaadka iyo muslimiinta in wax la taarto waa xilliga ugu wanaagsan ee looga baahi badan yahay xagga ummaddii laga keenayna waa xilliga ay ugu dhibka badan tahayoo ama dowjoog ay tahay ama jiidaalkan ay ku dhex jirto intaana waxaad u soo wadeen waa ilaahay dartiisii diinta ilahay in la kor yeelo nin walba oo xilliga adag diinta ilaahay garab istaagana taariikhdu way xusaysaa ilaahay xaggiisna meel wuxuu ugu qoran yahay hadda maalinba ninba meeshuu shaqaysta abaalkeedu leeyahay waxaan u malaynaya xilliga roobka ah xoolaha lasoo lugeeyo madheerkurama laga soo lugeeyo lama dareemi lahay ninka saaki soo lugaysiyo laakiin maanta xilliga la joogo oo xilli jiidaal oo ramadlaan ah waan dareemi karnaa dadkii baabuurta wataa dhaqaaqila nin marka geel soo lugaysiiy muddo saddex boqol oo kilomitir ah ilaahay dartiisna u soo lugaysiiyey inuu jihaadkaas ilaahay kitaabka ilahay ku koryeelan u soo lugaysiiyey allahu akbar cid walba ma heli karto allahu akbar wax qof walba ka suurtooba maahan kii bixin lahaa taa wuxuu le waraan ma keeni kara meesha ayada laakiin maanta reeca warmale waxaana tusteen in ilaahay kitaabkiisa cid kastoo u tallaabo qaato culays uusa ku ahayn beelaha walaalaheenna ee soomaaliyada gobolka inla degan waxaan ugu baaqaynaa inay maanta beesha cawrmale ku daydaan ee geelaas tirada badan ee afar iyo afartanka neef ah ee weliba ay ka sii badin lahaayeen noo sheegeen in abaarta xooga ay hakisay waxaan leenahay kudayaashay mudan yihiin soomaaliya kusoo dayda dadka deegaanka la ah ee soomaalida ah oo wadageela leh oo xoolaha leh waxaan leenahay kusoo dayda wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid a waxgaradka beesha cawrama leh oo uu ugu horeeyo suldaan cabdulqaadir maxamed cali suldaanka beesha cawrama leh ayaa xoolaha geela ah ku wareejiyey mas-uuliyiintii wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose bismi illah alxamdulilah rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wadiin wasala allah wasalam calaa nabiyina moxamed awalan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamaa salaadiinta gaar ahaan gobolka jubbada hoos iyo waaligii walaayada jubbada hoos sheekh axmed abi yuunus waxaan u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala bacdallahi waxaan u mahad celinayaa salaadiinta oo xafladan sharafta badan kasoo qayb gashay iyo waaligeena walaayada jubbada hoos sheekh axmed abi yuunus geelan sida odayaasha hore ugu sheegeenba beesha coormale ayaa la baxday waxayna ugu ulbaxdeen in sha allahu tacaala jihaad fii sabiili illaahi wa anfiquu fii sabiili illahi wa ilaahi yiri subxaana wa tacaala geelaan aruurintiisa muddo ilaa afar bilood ayaan ku jirnay xaaladii oo iska adkaatay oo dhulkii abaara iyo masiiba dabiici rabaani iska jireen hadda safarkan geelan waxaan kasoo kaxeen meesha layra kormo ilaa taqriiban saddex boqol oo kilomitr dhul ahan masaafaan soo jarnay wuu dhabar adegnay insha allahu tacaala geelan geel ka badanaan rabnay inan keeno laakiin dantaan u masaamixi weysa abaartii iyo ummaddii oo kala haadiyo qoloba meel ay ka dhacday oo qaar xuduudda kenya ay ka gudbeen dadkii meelba waa aaday geelan geel ka badanaan rabna laakiin danta nooma saamixin insha allahu tacaala geelan waxaan ugu talagelnay alla subxaana wa tacaala walaalaha mujaahidiinta insha allah inaan ku kaabno oo ilaahay subxaana ummaddana ay nagu dayato geelan kii nooga horreeyey ma aha maalintii xarka shabaab mujaahidiin la asaasay dhexdan waa bilaawnay ilaa haddana insha allah min aakhir waa wadeynaa xilli kasta insha allahu fi saraa'i wadaraa'i inta waa wadeynaa geelan insha allahu tacala inaan bixinno wixii ilaahay naga karsiy insha allahu tacala ilaahayna waxaan ka baryaynaa cizi iyo sharaf inuu ilaahay subxana wa taala nagu siiy sadaqadaas waa annagaan bixin ummadduna islaamkuna ilahay inu ku dhooro mujaahidiinta meela jooga ilaahay subxana wa tacala ku badbaadiyey islaamka dhibaatadii abaartana ugu bixiyey insha allahu tacaala ilahay idinkiis waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ummadda kalena inay nagu dayato xaaladda lagu jirta aawadeed iyo abaarta iyo kulaalka dartiis ayaan insha allahu tacaala intaas kadib waxaan kusoo gabagabeynaa kusoo khatimaa ilaahay subxana wa tacaala u mahad celaynaa mar labaad mar saddexaad mar afaraad bacdallaahi waxaan u mahad celaynaa waaliga walaayaadka iyo uwaasida sharafta laqaabka oo xafladda iyo sheekheenna ayaan kusoo gabagoobanaa insha allah wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الحمد لله حمد بقعديس waxaan salaamayaa dadweynaha inta nooga imaaday ayaan salaama kadib waxaan salaama walaayada kadib geelan waxaa bixiyey cawrmalo wuxuuna u bixiyey ilaahay dartiis ama qurbaatin cinda allahi isu bixiyey geelan bixintiisa waqti baan ku soo qaadanay ilaa ay muddo afar bilood ah waxaa loo bixinayana waxaa ilaahay dartiis laguma keenan dirqan iyo xoog iyo xerag iyo qore laguma keenan cid walba waxay ku bixisay alla agtiisa iyo u dhawaasho alla ayuu bixisay kadib insha allah biidni alkariim waxaa bixiyey aniga hadda hadlaayana waa cismaan nuunu cabdi aniga oo ah naamkii cabdiqaadir maxamed kadibna geelan tiradiisu afartan iyo afar neef waa geelan insha allah biidni alkariim waxaan marka ku soo dhoweynaa odayga cabdiqaadir oon geelo aniga ku wareejinaa cismaan eh ayaan ku soo dhoweynaa anigoo ah suldaanka beesha coormale ee jubbada hoose waxaa geel afar iyo afartana igu wareejiyey muxuu ahaa in nabadoon cismaan nuunow cabdi oo geelaas oo ah tabarucaad laga soo uruuriyey beesha coormale meesha laga keenay waa ceelkii kormo ayaa laga soo uruuriyey geelaan iyo meelo kasii dheer tiradiisuna waa afar iyo afartan meesha hadda aan ku wareejinayana muxuu ahaa in ama liigu wareejiyeyna waa weelmaarow xilligan kuleelkaa abaarta ah allah naga soo qaboojiye oo soom bil room samalaan ay sii tahay ayas qabiilka u dhabar adeegay nabadoonnada kheyr allaha siiya meeshaas ay u dhabar adeegeen oy ka soo lugaysiiyeen oy meeshaan keeneen qabiilkana wuxuu u soo baxsaday taageerada jihaadka xaraku shabaab mujaahidiin in lagu kaabo lagu kaalmeeyo kii u horreeyeyna ma aha geelaan kii u dambay doonana ma aha geel badanna waa qabiilka waa bixiye wax badan kanna hadda waa bixiyey walow xilli adag ay tahay midna waa soo socdaa oo waa la bixin doonaa insha allaahu geelaas marka ilaahay dartiis ayaanu ula baxnay qabiilka ilaahay dartiisuu ula baxay wuxuu ku kaalmeeyey jihaadka ka socda bariga afrika wuxuu ku kaalmeeyey xaraku shabaab mujaahidiin muxuu ahaayeen oo u wakiil yahay sheekh axmed abuyoonis ayaan ku wareejiyey geelaas ilaahay waxaan leenahay abaarta aaran ha noogu bedelo intii moore oo laga soo bixina ilaahay siyaadaannu ugu baryaynaa muxuu ahaa intii hore u baxsatana sidoo kaleanu alla ugu baryaynaa wax lasoo khasbay ma aha wax lasoo gaday kuma jiraan dad reer miyi ah ayaa la baxay oo la yidhi muxuu ahaa waxaa lagaa rabaa tabarucaad islaamka inaad ku taba wixii karaankaada ah muxuu ahaa saas ayaa loo soo aruuriyey geeli afar iyo afartanka tiradiisa ay ahayd soo aruuriyeen nabadoonnada beesha coormale gaar ahaan cismaan unow cabdi nabadoonka la yidhaahdo uu ani igu wareejiyey anigoo ah suldaanka guud ee beesha coormale ee jubbada hoose anna waxaan ku wareejiyey waaliga jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis oo wakiil xarakada noogaa ayaan geelaas ku wareejiyey geelaas waa sadaqo waa tabarucaad ilaahay dartiisaanu ula baxni kii u horreeyoon la baxnina ma aha ku u dambeeyo hadda micnaha aan micnaha la baxnina ma noqon doono mid kalena waa bixi doona waxsaaka badan wax badanaan bixinay insha allahu qabiilka allah ku dhooraan leenahay islaamkao dhan allah ku dhooro sadaqa waafiya allah nooga dhigo insha allahu intaas inahaas ayaan kusoo koobi lahaa ugu dambayn waxaa munaasabadaasi ka hadlay islamarkaana beesha cawramale geelii ay mujaahidiinta ugu talagaleen kala wareegay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yunis bismillahi alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wa saxbihi waman waalaa yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala bacda acuudu billahi min ashaytaani alrajiim mathalu aladiina yunfiquuna fii sabiili illaahi kamathali xabbatin anbata sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'ah ilaa aakhiri alaaya wabacdu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh awalan allah subxaanahu wa tacaala baa mahad iska leh nagu kulmiyey makaankan oo lagu wareejinayo geel looguna tiragalay in lagu bixiyo koryeelada kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala litakuuna kalimatullaahi hiy alculyaa wa kalimatu aladiina kafaruu suflaa loogu tiragalay oo aan joogno allahaas baan u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala mahadda alle kadibna waxaan u mahad celinaynaa intii ka soo qayb gashay xafladdan lagu wareejinayo geelan qiimaha badan leh guud ahaan iyo gaar ahaanba waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran ilaahay ha idiin barakeeyo intii ka soo qayb gashay xafladdan si gaare waxaan ugu mahad celinaynaa beelwiinta coormale ee geelan afartan iyo afartan neef geela ah halkaan hadda taagtaagan hortayn joogo nagu soo wareejisay ayagoo u tiragalay in ku bixiyaan kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran waxaynu ku soo aadiyeen xillo aad iyo aad u adag waa xillo maanta abaar lagu jiro oon fara badan jiro dhulka aad dareemaysaan haalufkiisii dhulka u yaallo dadkii biyo loo dhaaminayo raashin la siinayo kuleyl jiro ramadaanu ku jirno ayaa geelan keeneen waxayna ka keeneen dhuul aad iyo aad u fog dhuul saddex boqoloo kilomitir lagu sheegay ayaa ka keeneen halkaan waa maanta waa noo keeneen waxay ka soo kaxeeyeen walaayada joorre waa khaasatan dhuulkii korome ay halkaasa ka soo kaxeeyeen maantana meesha aan joogno waa degmadii afmudow baa taaganahay halkaan baa keeneen waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran suldaanka suldaan cabdiqaadir iyo dadka garbihiisa guud ahaan waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran ilaahay subxaana wa taala idin barakeeyo maalkin ilaahay ha barakeeyo intii laga soo qaaday maalkan dhiibeen ay bixiyeen ilaahay waxaan u weydiinaya subxaana wa tacaala biasmaa'i alxusnaa wa sifaati alculaa in ilaahay maalkood u barakeeyo ilaahay maalkood u barakeeyo ilaahay barwaaqo ilaahay siiyo ilaahay subxaana wa tacaala maanta jihaadkan wax ku bixinayaan saan ugu bixinayaan ilahay waxaan u weydiinaynaa in ajarkooda ilaahay siiyo subxaana wa tacaala ilahay ajarkooda ilaahay siiyo ilahay waxaan u weydiinaynaa ilahay in ikhlaas ugu dhigo waxa ay bixiyen ilahay ikhlaas ugu dhigo ilahay weydiinaya subxaana wa tacaala waxaan leenahay beesha ormale suldaanka ugu horreeyo waxii aad nagu wareejisay geeli afartan iyo afarta ahaa annaga waa kaala wareegay biidn illahi subxaana wa tacaala waxaanu ku wareejinaynaa meeshii aad ugu targasheen haddii ilahi subxana taala ogolaado baanu ku wareejinaynaa ilaahay subxana watala waxaan weydiisanaynaa in ilaahay maanta aayadda ilahi subxana wa tacaala haddaan akhrinaynay oo aad tilmaamayseen mathalu aladiina yunfiquuna fii sabiiliillaahi ka mathali xabbatin anbata sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabba wallaahu yudaacifu liman yashaa waa boqolaal geela in ilahay idinku bedelo baa ilahian weydiinaya subxana wa tacaala baa ilahidan weydiinaynaa dadka ee idinka dambeeyo oo aad mas-uulu ka tihiinna waxaa ilaahay idin weydiinayna subxaana wa tacaala dad ahludiin ilahay idinkaga dhigo ilahay diinta idin feensiiyo dad diinta fahm ilahay idinka dhigo dad diinta fahm ilahay idinka dhigo ilahay subxana waa idin weydiinayna midnama ilahay idin weydiinaya subxana wa tacaala wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu dad mid ah ilahay dadkiin ka dhigo ilahay weydiinaya subxana wa tacaala ummadda kale ee maanta dego jubbada hoose waxaan leenahay walaalaha maanta beesha ormale waa arkaysaan inta wareejinayaan idinkana maanta waxal idinka sugaayo waaye waxal idinka rabo inaad wareejisaan hoolaha aad ku bixisaan jihaadka aad ku bixisaan subxaana wa tacaala maanta waxaa ishayo waxaa weeye laba kooxa xisbullah iyo xisbu shaydaan maanta xisbullaaha waad dareemaysaan in maanta isgarabsino oo gacmaha isqobsino oo hoolaha aan bixinno oo nafta aan bixinno jihaadka aan garab istaagno codowga allah subxaana wa tacaala haddii naf iyo maal aan ku bixinin nagama istaagayo walaalayaal nagama istaagayo waxaa markan loo bahanya odogo iska dhicinno jihaadka aan galno furma aan buuxino codow aan la xisaabtanno fa jazaakum allahu khayran guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey barnaamijkan inaan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak